sannadihii ugu dambeeyey soomaaliya waxa ay ku jirtay dib u soo kabasho waxaana dib u soo noqonaya qaar ka mid ah hay-adihii uu dalka lahaa ciidamada booliska gaar ahaan qaybta baambeyda waxa ay qayb ka yihiin meelaha laga dareemayo dib u soo kabashadaasi waxaana sannadihii dambe la arkayay dhallinyaro rag iyo dumarba leh oo garaacaya muusigii ciidamadaasi ay caanka ku ahayd munaasabadihii u dambeeyey ee loogu dabaaldegayay maalmaha xorriyadda soomaaliya ayaa waxaa lagu dhex arkayay kooxdan baandada qaranka ee booliska gabdha da'yar oo muusiga garaacaya haddaba wariyaha v o e da cabdulcasiis barrow ayaa warbixintan ku eegaya kaalinta gabdhahan ay ku leeyihiin shaqada ciidanka booliska gaar ahaan kooxda baambeyda
waxaa turunbadan yeerinayay ifraax muuse abiikar oo ka mid ah gabdhaha ka tirsan ciidamada baambeyda ee booliiska jamhuuriyadda soomaaliya waa dhallinyaro shaqadan ka hidda raacday aabbaheyd oo macallin iyo taliyaba ka soo noqday xeradan oo ay shan maalin isbuucii u shaqo tagto hansare ayay u haysaa muusiga waxaana dad badan soo jiitay habka shaqada ay u wadaan iyada iyo saaxiibadeeda kale muusigan oo ay si wadajira u garaacaan waxaa dad badan uu dib u soo xasuusiyey waayo tegay ma fududa dal sida soomaaliya oo kale ah in hibada ifraax iyo hankeedaba looga rumeeyo laakiin dadaal iyo go'aan wada jiray oo wakhti qaatay waxaa maanta u muuqanaya midho dhal wanaagsan waxaa ka mid ahay maxaa lahaa gabdhaha baanta muusiko qaraaca turumbada nooca loo yaqaano siksoofan aalto waxaa ku jeclaaday turumbada willigay waa iska jeclaa addaya macalinka ahay waa fiirsan jire waana jeclaa inaa ka mid noqdo waana ka mid noqday ciidankan waxaa ku soo biiray labada kun toban iyo labada
yuusuf bile oo hadda ah macallimiinta dhallinyarada ah ee la shaqeeya ifraax waxa uu howshan soo waday muddo koob iyo toban sano ah waxna uu sheegay in gabdhaha la shaqeeya ay micno gaara u yeeleen shaqadooda taasina ay tahay waxa dad badan indhahooda ku soo jeediya kooxdan baambeyda ee ciidamada booliiska waxa uu intaa ku daray inay aad u kordheen iminka dumarka doonaya inay ku soo biiraan booliiska gaar ahaan qaybtan baambeyda oo ay ka shaqeeyaan farxad weynaan dareennaa zaaid waa markii gabdhaha nagula arko zaaid waa kasii daran tahay waxaana la dhahaa gabdho saan wax utumay lama arkin waayahan soddon sano kadib dad badan waxaa jira oo cod soo gudbisa sida gabdhaha oo dhaho baandamuuskana loo qoro dad badanaa hadda ilaa hadda soo gudbiy oo nagu dhiirigeliya inaan sii wadno hawshaan dad badanaana hadda jecel in loo qoro baandamuusika sida gabdhaha waxay ku arkaan gabdho kale inay ayagana qortaan baandamuusika
dhallinyaradan ay ka midka yihiin ifraax iyo yuusufba in la soo saaro waxa ay qaadatay dhowr sano waxaana dadaalkaasi bixiya macallimiin iyo saraakiil ka tirsan ciidamada booliiska ee baambeyda dhamme cumar dhaayow colaad oo ah taliya ku-xigeenka qaybtan ayaa v o e da u sheegay in marka la barbar dhigo waxbarista da'yarta maanta iyo kuwii hore ay fududahay dhallinyarada hadda howshan ku jira sababa la xiriira dunidan casriga sii noqonaysa ku sheegaya dhalinyarada oo tababarka aan ku hayno ama kooxda baambeyda meel fiican ayaa maraysa xifradooda waxayna xifraddaas dhalinyaro fara badan ayaan tababarnay haddana dhalinyaro kaleento oo kuwaan ka sii badan inaan tababarno waan jecelnahay oo howshaas si fiican aan u sii fulino oo kooxda baambeyda baandada qaranka ayaa la yidhaha kooxda baambeyda booliiska inaan intaas kasii fidin waa aad aad jecelina oon sii badina horta dhalinyaradii hore dhalinyaradana isma laha dhalinyaradii hore waxaa ahaan jirtay dad oo markaas oon muusika saas u aqaanayahay hadda dhalinyaradana waa dhalinyaro oo firfircoon oo markii wax loo sheego hore ka qabsanayo oo ayuu qoraal la-aan ah oo yeerinaya ama qoraalka haddii loosoo qoran hore ka yeerinayo waayo dhalinyaradan dhalinyaro firfircoon waaye marka waktiga waa isbedeli waktigii hore iyo waktigan isma laha waktigan cusub ay la jaan qaadeen danyaradan cusub waxaa weeye marka lasoo qoray muusika hore ka yeerinaya kuwii horena waxaa jirtay inay muddo tababar qaataan oo markaas oo muddo la socdo kuwaan waxaa marka hore loo soo qoro horkii horka yeerinaya oo diyaar ah waay dhalinyaraha waa firfircoon yihiin aada u firfircoon yihiin dhalinyarada ifraax abikar oo muddo ku taamaysay halka maanta ay joogto wax caqabada kale ma aanay kulmin bulshada soomaaliyeed laakiin waxaa lagu soo dhoweeyey farxad iyo dhiirigelin u dhiganta mahadnaq weyn oo mar kale shaqada sii jeclaysiisay sida ay tilmaantay walaahi bilaahi farxadaa dareemaa maxaa lalahay dadkana si fiican ay ii dhiirgeliyaan meeshaada kasii wad waxyaabo badan maxaala waa ku faraxsanaa gabar maxaa lalahay ka tirsan baandi muusikada walaahi sookan altada qaraacaa waan gabdhaha ugu fiicanaa ka mid ahay guulan ii tahay inaan maxaa lalahay ka mid noqdo aan yeeriyo wiligeena waa jeclaa
yuusuf bile oo hadda xeradan ka ah macallin waa dhallinyaro sidoo kale wax ka barta mid ka mid ah jaamacadaha ku yaalla muqdisho dhallinyaro badan ayaa waxa uu sheegayaa in marna howsha ciidanka la qaban karo halka dhinaca kalena wax la baran karo taasina ay ku xidhan tahay shaqada qofka iyo dadaalkiisaba ana weynay leedahay oo aad iyo aad u fiican marka ugu horeyso anoo kale hadda labada kun iyo sagaalka kusoo biiri marka aan dhiganayay dugsi dhexe ma waxay aada ugu fiican tahay waqti gelin waxaa baranaysid iyo gelin aa shaqaynaysa kala jirto dhib ma laha barashada waxay kugu qaadanaya ilaa iyo labo sano hal sano markaa wax baratidna adoo ka shaqaynaya banda muusikada aa wax baran kartaa sidaanoo kale jaamacadaha dhigtaa khamiis iyo jimco saasoo kale way aada ugu fiican tahay waxna waa baran kartaa qoran lama qaadanayo muusigaaga markii waxaa jirto maalmo kooban oo banaanbaxyo iyo markii xaflada meel lagu qabanayo kale lagu waca ama xerada joogay subaxdii oo kale gelina wax waa baran kartaa ama bartime wax u baran kartaa zaaida u fiican tahay waa ku dhiirgelina dhalinyarada inay kusoo biiraan baanda muusikada booliiska soomaaliyeed dhallinyaradan oo ah jiil cusub oo qayb ka noqday ciidamada baambeyda ee booliiska soomaaliya waxaa mar kale ay fureen baal cusub oo xiise geliyay malaayiin soomaali ah kuwaas oo si togan oo qurux badan u soo dhoweeyey hawshan ay hayaan waana ku dhowaad soddon sano kadib dardar cusub oo ka muuqanaysa ciidamada booliiska gaar ahaan baambeyda oo mar kale dib u howlgalay dagaaladii sukeeye ee dalka ka dhacay cabdilcasiis barrow v o a muqdisho
aad ayuu mahadsan yahay cabdilcasiis barrow warbixintaasi noo soo diray